bismillaahi raxmaan iraxiim maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiiyo tobanka disembar sanada laba kun iyo sideed iyo toban maalnimo isniina wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ujeedo magacaabis wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska kadib markii uu tixgeliyey laga maarmaannimada in la buuxiyo xilka wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska oo banaanaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre waa uu xilka wasiirnimo maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiiyo tobanka disembar laba kun iyo sideed toban u magacaabay mudane cabdi aadan hoosow wasiirka cusub waxaa la farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ula wareego xafiiskiisa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum